Towbarkan isku kaladayen macadka Alqamar Education Academy iyo ururka horumarinta dhalinyarada Soomaaliyeed iyo weliba lanqowda iyo ku dhawaada lixdan ardayda kaaseyti oo lakabaraaye sababo nafaqa darada sheenowa sida ardayda dhikadaas iskuulkaasi walbadan ku ogaada lahaayeen munaasabad iyo weliba ku qeyb galaya madax ku dareerta ururka dhalinyarada maamulka macadka waalidiin iyo marti sharaf kale towbarkan iyo weliba uu sadareero doonee muddo lama maalamood eh walibana ardayda laka dhiirigeliya iyo ku faa'iidaysadana walaagii la baraa ugu horeyntii iyo weliba towbarka markiisa ha dhammaaday warbaahinta la hadalaya maamulka iskuulka macadka Alqamar Education iyo guddoomiyaha ururka horumarinta dhalinyarada koonfur galbeed iyo faahfaahin ku biyana muhiimada towbarka isla haya amase tababar oo lama maalmood la qaadaday oona ka saabsanayay imam amase integrated management of acute malnutrition tababarka cd weybaha fudusaay oo gabangaabiyey ururka dhallinyarada amase ururka horumarinta dhallinyarada koonfur galbeed oona lankasow south west somalia youth development organisation ururka cd barnaamijkiiyo fudusaay waanu isyahay abaabuli weyna weybaha laga fuleeyay iskuulka alqamar educational academy marka arda oo eedan badan oo wayba ya ku faa'iideysteen barnaamijkaasaydi marka ururkan eed eedyaanku ku mahad celiyaana inay wayba barnaamijdaasaydi oo barnaamij ka sii badiyaa wayba siin ku rajeynaya inay wayba training kala macnaha inaysan abaabuli doontaan mayba beryaalkan anta anka qobanayhe trading soodaayla mabira kaasoo hay waan ku hadalay dhinaca nutritionka waana lanka magadar imam integrated management acute malnutrition kaasoo ku faa'iidaysadeen ku dhowaad arday lixdan qof ilaa maybuaha konton qof kaasoo aan maybuaha isku kaaladaayeen macadka alqamar educational academy iyo ururka horumarinta dhallinyarada koonfur galbeed mayba lahaa dhammaan ardayda intii ku faa'iidaysadaan waxyaabaha badan oo maybuaha ururada qobadaayeen taasoona mayba waana ardaydaasay ka abaalmarini intiuna siin certificate oo shahaadooyin oo maybuaha iyo hoorshow wax qobadan le taas oo aan unma ka siini safariia eed eeda angmaha sinyin dhammaan macalimiinta ku howlgalaasa alqamar educational academy sada faylo maybuayo ninka ogolaaden intuuna maybuha ardayda hala wadaagna waana sinkuku mahad eliyaana aanoo ku mid ee ardayda ku faa'iidaysatay tobabarkun yaa ang mahadnagana maamulka iskuul iyo ururka dhalinyarada koonfur galbeeda welibana sidoo kaliyo ku hadalena walyaawayo baradana muddada uusa dareeriya tobabarkuna anoo maayil aroo qowle aadan cali oona kumad ee ardayda ku faa'iidaysatay training ka socday oo lamada maalmood oona isu kaaladaayeen iskuulka alqamar educational academy iyo ururka dhalinyarada horumarinta koonfur galbeed trainingkaaseti ohay integrated management of acute malnutrition koorsaasoo in badan muhiimning haytii oona ku faa'iidaysani sidoo kale ururkii oo iskuulka alqamar educational academy oo tababarkan haniin qaban qaabeen lamamin beri ku faa'iidaysaanay training oo leerow imam oo isku kaashadaayeen ururka horumarinta koonfur galbeed iyo maadka alqamar educational academy barnaamijkaasay barnaamij eed iyeed muhiim ahay maybaa ku mid ahaa ardayda ku qayb qaadadii trainingki meel raay ee naninka qobadii ee alqamar educational academy trainingkaasoo weliba meel raay ee ku socday ururka koonfur galbeed soomaaliya ee horumarinta dhallinyarada kaasoo weliba isku kaashadeen ee alqamar iyo meel raay ee ururkaasoyti oo ulijeedka meelraay ee barnaamijkaasusiin haaya in meelraay oo lugfaayda dhinaca caafimaadka iyo barashada walyaawoosheena waa nafaqodarada weliba iyo muhiiman etaa badbaadada iyo kahortagowka halista yeelataa